in maanta soomaaliya looga saari karo sistamkan hadda ay ku jirto culeyska ah ayna ugu gudbi karto qofkii codkiisa two thousand fourteenka twenty twentyga ama labaatanki laba kun labaatanka markii la gaaro waa hab bilow u ah in soomaaliya hab federaal doorasho doorasho oo qof coda ay ku gaarto waa habkii bilow u noqon lahaa watay haddii soo noqdo arrinkii shilka ku saabsanaa mideynta dowladaha hoose ee maalgoboleed dalka shirkan hadda aada qabateen ee muqdisho lagu qabtay ma shirkii ugu dambeeya amase waxaa jira shirar kale oo la qaban doono iyagana sii socon doonaa dabcan shirarku waxay ahaayeen shirar wax process lagu dhisayay ah wuxuu ka bilowday magaalada muqdisho kismaayo ayaa kuxig ku xigtee lagu qabtay cadaadaa ku xigtee lagu qabtay baydhabaa lagu qabtay sidoo kale dabcan garowe iyo waa la gaari doona magaalooyinka dambe oo kale maxaa yeelay iyagu hadda meesha hadda aan marayno already horey usoo mareen way soo mareen way kusoo hormareen marka magaalooyinka isla jaan qaadi karaa hadda inta aan kuu sheegay oo dowlad goboleedyadaas caasimadooda hadda ku meel gaarka wada fariid ay wada fadhiisaan dowlada goboleedka then processkaasi intaasoo magaalada soo maraya waxaa lasoo dhisayay waxa la yihahda consensus building iswada ogol barnaamij layidhahda lasoo dhisayay barnaamijkaasi wuxuu saamaxay shirkii ugu dambeeyey maanta idahooda aan qabanay halkaan inaan documenti soo saarno documentigaasoo ah documenti sharaxaya sidaan wax u rabnay documenti sharaxaya soomaaliya horumarkeeda meesha uu ku jiro documenti sharaxaya soomaaliya awood qaybsigeeda iyo maaragtay maaragtay kheyraad qaybsigeeda wax ay ku cad yihiin ma ahan macnaha dastuurka soomaaliya wuxuu qeexayaa in soomaaliya ay qof kastoo soomaaliya xaq u leeyahay inuu maaragtay xuquuqdiisa helo in resource uu baahan helo in la doorto inuu wax doorto waa dastuuriyan laakiin waxaan ka hadlaya waa processka processka dowladnimada because dowladnimada ma dhicin federalism ama habka federalismka ma dhicin ilaa la gaaro heer deegaan iyo heer degmo iyagu inay iskooda isku soo doortaan danahooda go-aankooda qaataan cidda ay doonanayso ay maaragtay soo doortaan waana habkan habka hadda muddadan dhowr dhowrka bilooda laga soo shaqaynayay oo hadda meel fiican maraya go-aano fiican ka soo baxeen forumkan ama waxaa la yidhaha madashan heerka wasiira laga maaragtay lagu dhisay iyadoo madashaasi la doonayo inay leedgarayso ilaa laga helo inter waxa la yidhahdo inter agency commission wax la yidhahdo oo ah guddiyo dowlad goboleedo dhan madax banaan oo isugu jira oo barnaamijyadan ka shaqeeya ayaa maaragtay soo bixi doona marka inta kaas laga gaarayo forumkan ama madashan heerka wasiir oo go-aan gaarista ayaa sii shaqayn doona shirarkaana kii ugu dambeeyey ma aha laakiin kan wuxuu waa kuwi kii ugu dambeeyey ee habka brocesskii aan kusoo shaqaynayn ama nidaamkii geedi socodkii lagu diyaarinayay barnaamijkan dowladaha hoose sababtoo shirkan maalmo ka hor waxaa halkan lagu qabtay shir looga hadlayay sharciga dowladaha hoose oo qaabkii doorashooyinka dowladaha hoose iyo qaabkii loo mari lahaa ka shaq maarata sharaxay kaasaa marka wafdi ka kala socday dowlad goboleedyada isugu yimaadeen halkan iyagoo taasina ujeedku ay ahayd in laiswaafajiyo xeerarka ama shuruucda dowladaha hoose ee lagu dhaqayo ee dowlad goboleedyada lana waafajiyo kan dowladda federaalka ee horey maarata baarlamaanka soomaaliya u ansixiyeen isla mar ahaantaasna ay u noqdaan wuxuu wax iswaafaqsan aysan ahayn wax cid walba siday doonta u samaysato shirkan hadda beri maanta shalay ka halkaas ayuu maarata broceskiisa shirkan ugu dambeey noqdaa hase yeeshee shirarku way socon doonaan hay-adihii oo barnaamijkan fangareyn lahaa hay-adaha dowladaha hoose fangareyn maamul sidoo fangareyn lahay baa lala kulmi doonaa barnaamijyadii baa la hordhigi doonaa hawsha way sii socon doontaa haddii ilaa hidmo waxaa jira madashan oo heer wasiir mar bil walba bay dhici doontaa insha allah coordination meeting waxa la yihahdo ama shirka isku iska warhaynta iyo iska isku dubridka barnaamijyada la yihahda ayaa jiri doona oo lagu kala warqaato lagu lagu tashin doono hadba meesha ay wax ka qaldan yihiin lagu six doono hadba meesha ay wax marayaana lagu sii horumarinayo haddii ilaahay waa tahay weli barnaamijka kulanka todobaadka ayaynu ku jirnaa daawadayaal waxaa inoogu martiyaa toddobaadkan wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan ibraahim aadan sate dhegeystayaashu khadka telefoonka ayuu uga qayb qaadan karaan iyagoo wixii su-aale iyo fikir iyo ra'yi ah weydiin karaa ama uga qayb qaadan karaa barnaamijka wasiir haddii aan ugu soo gudubno arrimihi ku saabsanaa shirka wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose aad tahay maamulka koonfur galbeed soomaaliya maamulkiin wuxuu kamid yahay maamuladii ugu dambeeyey la sameeyo arrimaha ka jira deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya een, marka laga hadlayo arrimaha gudaha waxaa jirta in dad fara badan oo ay dhibaateeyeen al-shabaab ay ku nool yihiin deegaana fara badan oo gobolka ku yaala xaalad bini-aadanimada laga soo sheegay mudayada ugu dambeeyey oo ay kamid tahay meel ay kamid tahay waajid iyo iyo xudur iyo meelo kamida oo shabaab ay go-doomiyeen maxaad kala socotaan xaaladaha dadkaasi iyo noloshooda
dabcan aada aad umaqsan tahay su-aal waa su-aal muhiim ah horta waxyaabaha lagu faa'iidey ama aan ku faa- aan ka faa'iidey systemkan federalismka ayay qaybka tahay tusaale ahaan dowladda koonfur galbeed oo kale maanta wasiirkeeda arrimaha gudaha aniga ah waxaad moodaa inaan aada ugu dhumbalo lahay inaan aada maaragtay ugu dhowahay barnaamijyada ka socda gobolka gobolka barnaamijyadaas gobolka ka socda ama dowlad goboleedka ka socda kadibna dowladii federaal ee madaxweyne ee golihii wasiiradii baa arrintii loo bandhigaya wixii soo baxay zaaga golihii baarlamaanka jooga oo dowlad goboleedka kadib baa madaxweynihii baa arrinta soo gaari doonta madaxweynihii baa hadday wax ay noqdaan heer dowlad heer madaxweyne hadday tahayna halkaas isagaa madashii keeni doona hadday heer wasiir ay tahayna madashii anagaa keenayna haddii heer baarlamaan tahay eh, maaragta waxaa keenaya qolihii baarlamaanka dabcan horta maamul furfuran oo aada eh, soomaali maanta ay wax badan maaragtay u tari kara ayaa halkaas ka samaysmay haddaan usoo noqdo su-aashaada waa sax eh, nimankan cadowga ah cadowga soomaaliga ah shacabka soomaaliyeed dhiigooda cabaya xaqiiqdii horta dagaal culus ayaa lala galay alxamdulilah shacabka soomaaliyeed guud ahaan madaxda soomaaliyeed guud ahaan iyo weliba ciidanka qalabka sida soomaaliyeed noocay doonaan ha isugu jiraane aada iyo aadaan ugu hambalyaynayna guulaha ay ka gaareen Eh, dabcan nin naftiis haliga oo intuu soo baxo dad iska isku qarxiya meel isku qarxiya micnaheedu ma ahan in nabadgeli la-aanka abuurmaysa laakiin waxaa la fiiriyaa meeshan aas-aaska saldhigga meesha nimanka ay kuleeyihiin habka uu u shaqeynayo shalay suu u shaqeynayo maanta suu u shaqeynayo isbarbardhigaas waa wax aada muhiim u ah dabcan hadda dhibaatada dhibaatooyinka hadda aada sheegtay ha way jiraan Eh, weli maadaama dowlad goboleed cusub aan ahayn Eh, khayraad ama dhaqaale tiro badan oo meeshii isla markiiba wax lagu abaabuli karo lagu sameyn kara aysan jirin dabcan xaqiiqdii dowlad goboleedka oo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan hormud keliya aada iyo aadaan ugu mahadnaqaynaa maca- madaxweynaheena iyo maaragtay shacabka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ku nool aada baan ugu mahadnaqaynaa sababtoo ah muddadii aan jirnay iyo waxa la qabtay mm, xaqiiqdii waa wax kaafi kara dheeriya howl culusaa la qabtay dabcan waa lay waa lay waa lay gaarjareyn karaa waa la dhihi karaa waxaad qabateen ma laha waxba kama qabno sababtoo qofka hadduu mar mas-uul noqdo waa ku qasban yahay eedo badan iyo eh, maaragtay wax badan oo asaga aan dadku asaguu ogyahay dadku ka- inay aysan ogeyn waa la weydiin karaa waa waa lagu jaalanjareyn karaa laakiin waxaan kuu sheegaya maanta magaalooyinka hadda aada sheegtay shabaabku waxay ka joogaan duurka laba labo saddex saddex ay u joogaan dhowr iyo sideed sano ku dhawaad ayay shacabku gacanta ku hayeen ay ay maaragtay ee xukunkii mid midida ahay ay qoorta ay dul ay ku dul dul- ay ku dul fadhiyeen shacabkii marka cabsi weli waxaa ku jirta ah in weli lango meelo muulmada erahukoy yaa hamarkoy Waa fahmi wadana hamarkoy badi oo weerareed ciidankaas buu roorkiis meelaha fakrireed muulmadkeeseed waa waxaa layidhi awa waa tagtay bayla waa tagtay ka warana layidhi mufti ee maxamaraa tagtay maanyaan aragi muulmadna dhimaasee marka dadka waxaa weli ku jiro al-shabaab aan arkaya laga laga adkaan karaa dadka ma qabaan hase yeeshee indhahooda ay ku arki doonaan insha allah ciidamo diyaarsan oo dowlad goboleedku dhisay oo hubeysan oo maaragtay mujaahidiin ah oo shacabka soomaaliya naftooda inay u huraan diyaar u ahaa gobolada degmo oo degmo kasta laga sameeyey eh, bay iyo boqol diyaar ku ah Eh, maalmihii ugu dambeeyey kolley eh, telefishinka iyo idaacadaha aaday usoo beynayeen oo eh, radio muqdisho gaaraan waa ku mahadsan yihiin cadowga meesha ool ayaga inta la sugo ay soo weerari jireen hadda waxaan joognaa heer ayagii goobahooda loogu tago laba laba loo soo dilo Eh, nimankii daacish meesha ay u magacaabatay lasoo qaqabtay Eh, maalmihii dhaweed ugu dambeysay nimana duurka inta loogu tago qoryahoodii iyo booshoda lagu soo qaatay nin amiir ahoo oo kii wax samaynaya farsamada ahay oo siciid macal ciidankiisa inta lasoo diro hubkooda lasoo qaatay marka waxaad moodaa iskafaalo aada u wanaagsan oo soomaaliya koonfur galbeed soomaaliya maanta ay bilow fiican u ah aan filayo maalmaha soo socda iyo bilaha soo socda inay wax badan ka qaban doonto wata wiisi waa mahadsantahay khadka telefoonka ayaa lagu jiraa markaan halo salaamu calaykum hello asalaamu calaykum hay walaal magacaadi halkaan naga soo wacayso maxamed sheekh cali miya maxamed sheekh cali halkaad naga soo wacaysaa marka gobolka shabeellada hoose waa tahay mala socotaa barnaamijka axmed Mhm. Mhm. Mhm. oo maamul oo maamulka hoos yimaado Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. waa tahay Wa- waa tahay marka m- waxaa leedahay wasiirka waxaa leedahay miyaanay eh, shabeellada hoose marka aysan maamulka hoose imaan waa kuwa maaragtay bay iyo bakor iyo hadalkooda wasiirkaas su-aashaas ka jawaaya wasiir maxamed waxa uu Eh, leeyahay maxamed sheekh cali horta aada u mahadsan yahay waa xaqiiqdii waxaan filayaa muwaadin soomaaliyeed oo khaasatan ku nool gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan magaaladiisa caasimada marka aadan ugu hambalyaynaya su-aasha quruxda badan la idin weydiiyey waa ku mahadsan yihin dabcan eh, gobolka shabeellaha hoose markii laleeyahay bay iyo bakool macnihii ma ahan in shabeellaha hoose aan ka tegeyno Eh, laakiin shabeellaha hoose duruufaha ka jira iyo bay iyo bakool duruufaha ka jiray markii dowlad goboleedka u dhismayeyba isku mid ma ahayn dabcan een, xagga een, ciidamada marka laga hadlayo laftirkeeda isku mid maaha oo shabeellaha hoose oo kale xoogaa muddo culays badanaa ka jiray ee, ee, khilaafaad siyaasadeed tira badanaa muddo badan ka jiray hase yeeshee hadda waxaan is leenahay ee, dabcan dhibku wuu soc dhibka hadda wuu socdaaho maalin war maalinta ka dambaysa waxbaa laga gudbaya maalin marxaladaa laga gudbaa maalin marxaladaa laga gudbaa waxaan is leeyahay hadda shabeellaha hoose khaasatan arrimaha marka Eh, maxamed markhaati uu iga yahay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan dadaalka uu geliyey meel uu geliyey aada u yartaa dadaalkaas tir ti- eh, tiro ku saddex miya ayaa shir la qabtay lagu qabtay magaalada marka lagu qabtay afgooye la qabtay ujeedada ugu muhiimsan waxay ahayd in dhibaatooyinka culeyska badan oo jiray sidii loo yareyn lahaa dabcan alxamdulilah dhibaatadii culeyskii tirada badnaa ee khilaafaadkii batirada badnaa ee hadda waa la yareeyey hase yeeshee meel dhibaato ka dhacday waaye oo dadkii ay maaragtay u baahan yihiin eh, dib u no- dib u soo noqosho ay dadka u baahan yihiin adeeg dadka ay u baahan yihiin maaragtay horumar iyo nolol inay helaan barnaamijkaas marka waa barnaamij u baahan because shabaabkii baa meesha jooga problem ku haya dhibaatooyin ku haya Een, ciidamo xoogaa aan isla jaan qaadi karin tiro badanaa joogo oo qaar dowladda federaalka ka socdo oo qaar adiga culays badan oo siyaasadeeda meesha ka jiray hase yeeshee alxamdulilah hadda culayskii intiisa badan oo khilaafaadkii khaasatan khilaafaadkii reeraha xuseeyey waa hadda waa aad buu usoo yaraaday alxamdulilah inta kale oo dhimanna hadda dowladii federaalkii baa mar dhow ay arrimo dib u heshiisiin iyo waxbaa la wada dabcan waxaan filayaa arrimahaasi inay goor dhow ay iska dhammaan doonaan dhamaystira ul- la dhammaystiro ujeedkana macnaheedu ma ahan maanta haddii la heshiiyo berri inay wax walba oo ka yihiin maanta haddii la heshiiyo waxaa loo baahnaanaa in wixii eh, adeegii siyaasi lasoo dhiso is-aaminaadii lasoo dhiso Eh, hadda waxa ugu badan ciidamaan diyaarinay oo warshabeelle hoose arrimaha booliiska ku saabsan oo de- aan ugu talagalnay insha allah waa imaan doonaan haddii ilaahay idmo oo dhinaca maaragtay amniga iyo wada shaqeynta bulshada watahay waxaan filayaa arrimahaasi inay wax badan ka inay qaban soo doonaan baxaan.
haddii qofka akhris ku jira hallo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaada iyo halkaan naga soo wacaysa waa kaa qadna annakana magacaygu waa cabdirasaaq ibraahim maxamuud waxaan joogaa degmada odhan taaganaan magaalada muqdisho cabdisaaq ma socota barnaamijka waa u socdaa barnaamijka aadan isbuuhan galina wajirka oo ku dobeedo salaama runtii waxyaabo fara badan ayuu ka hadlay waxqabadka sida aan kuga qorna koofur galbeed kor ay magaca koofur galbeed ay ka wadaagaan laakiin runtii marka la fiiriyo waa ka waxaysay keenay gobolada wax midaysan ma jiro dagaalo fara badan ayaa ka jiro wasiirkaas waxaa sheegay in waxyaabo fara badan oo la qabta laakiin shacab ahaan haddii aan aragno waxaan aragnaa keliya in islaam meelo ashiyay islaam dad fara badan baa oo ku baabi'iyeen iyo in amazon keliya marka isku joogto ay kooku dhabeereeyahay wax shabaab laga qabtay waa waxyar keliya laakiin waxyaaladoodana aad ay u fara badan tahay waxaa kaloo sii dheer in ciidamada etoobiya xataa dhibaatooyin fara badan ugu sheegay in shacabka ujeestaan shacabka soomaaliyeed oo lagu eedeynaya shabaab oo runtii shacabka lagu maalo oo ku dalbeedna lama ilkaamin Soo- maxaa kelisay maamulkooda maxaa kelisay in ay la xisaabtami waayeen amazon ku sugan oo ku dalbay inay inay la xisaabtami waayeen ee weliba hoos loo dirsaday oo shabaab in la dagaalama ahayn in la dagaalamin ahayd runtii taas maxaa kelisay sababta la xisaabtami waayeen marka maamulka muxuu ula xisaabtaminaya ciidamada amisom ay ku sugan gobolkaas la- deegaanada koonfur galbeed waa tahay qofkaan siinaya wasiirkan kule uu ku jawaabi doonaa su-aasha cabdiraxmaan hallo asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum
adigu qan haye walaal magacaada halkaan naga soo wacaysa
iyo maxamed
yuusuf ma la socotaa barnaamijka
xawiid xawiid haye yuusuf horu horu soco su-aal iyo ra'yi iyo fikri wixii cawda yaa walaal telefoonka iska yara fogay ama dhalada iska iska iska yara gaabi yuusuf yuusuf telefoonka igala soco dhalada iska yara gaabi Ee, telefoonka igala soco qodomaas okay ra'yi soo daa yuusuf wa waa ku maqlaa halkee iga soo wacaysaa horta yuusuf halkee halkee joogtaa okay tukadheer okay haye haye ra- ra- fikirkaaga soo daa maqalkaagu aad buu nagu gaaban yahay ha mhm mhm yaa qaatay ama mid dowladda soomaaliya soo saartay mhm mhm waa mahadsan tahay yuusuf waa mahadsan tahay wasiir inkastoo yuusuf hadalkiisa aan ana si fiican u maqlin laakiin waxaan maqlay su-aasha cabdisaaq ee ahayd in deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ciidamo ka tirsan amisom baa jooga dhibaatooyin badan bay ku jirteen maxaa diidan in loola xisaabtamo ciidamada amisom ee ku sugan deegaanada koonfur galbeed magaciisa maxaa?
cabdiraxmaan cabdiraxmaan waa saddex degmada waa naga soo wacay cabdiraxmaan aada u mahadsan yahay Eh, walaalkii cabdiraxmaan aada buu mahadsan yahay horta maadayin marka horena ku sheegay Eh, shacabka siday banaanka ay wax ugu arkaan cabdirasaaq cabdirasaaq waa hasan masha Allah. dadka shacabka sida banaanka markay joogaan wax u arkaan iyo wax gudaha siyaasiyan ah xoogaa aad bay u kala bedelan yihiin. Eh, dabcan isaga wuxuu sheegay eh, amisoma wax laysay amisoma dhigtay sax waayo howl haddii la qabanayo faa'iido iyo qaladaad way leedahay dhib waa dhacay dabcan wax kastoo dhaca ha xumaadeen ha samaadeen natiijada ay leeyihin dhammaan waxaas dhacayana ka dawlad ahaan doorka nooga aadan mar walba ayaan ka qaadana macno badan ma sameynayso in warbaahinta laga hadlo inta soomaalida waxay u yaqaanaan in wax la qabto in warbaahinta laga hadlo keliya ma aha wax in la qabto waxa waaye wax walba xisaabtooda meeshay leeyihin in la dhigo system dawli ah aw- maamulka maaratay waxa mu- mas-uuliyadda lagugu aaminay inaad adoo shacabka wakiilkaa inaad ka jawaabto ee, adoo shacabka wakiilkaa inaad ka hadasho adoo shacabka wakiilkaa inaad wax ka qabato hase yeeshee macnaheedu maahan wixii haddaan warbaahinta laga sheegin inaan wax la qaban ma aha dabcan amisom aad baan u ammaanaynaa oo koonfur galbeed soomaaliya khaasatan een, ciidamadan ku- ee, jooga baay boqol kuwa jooga shabeellaha hoose shaqooyinka ay hayaan aad baan ugu ammaanaynaa dabcan waana qiraynaa mar hadday howl gal ama ulaasi barnaamijyo ay jiraan wax hadda shabaabku maalin walba daday qabaan daday dilaan cid ka hadashay is- ka xisaabtamaysa ma aragtay soomaalida maaragtay haddii boqol shabaab haddii halkaa lagu dilo maalin walba waa la qarxiya dhibaat cidda qarxisa dacwoma loo qabo cidda qarxisa cidda qarxa kasoo shaqaysay dacwoma loo qabo waxaa dacwo loo qabo bis cidda mas-uuliyadda hayso oo oo du- eh, maaragtay waa meeshaas joogtun baa mas-uuliyadda laakiin dhinaca kale in waa arrin fiicnaan arrin fiican ay ahaan lahayd shacabka soomaaliyeed inay ka fikiraan war ciddan dhibka geysanayso in la in la cambaarayo ciddan dhibaato kasoo maleegayso in wax laga qabto shacabka soomaaliyeed hal midaan u sheegaya su-aalo laysu weydiiyaa keligood macno badan ma sameynayo shacabka soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay in maamulada ay ka jira deegaanadooda ay shaqeeyaan ay u kacaan shabaab sidii wax looga qaban lahaa wadankan dhibaato kow shabaab waay dhibaato labo shabaab waay dhibaato saddex shabaab waay haddaan shabaab wax laga qaban dhibaatadan ma harayso sababtoo ah ee, shabaabku ma aha wax cirka ka yimi ma aha waa kuwa annaga nala dhashay kuwa annaga qaraabadeenada ah kuwa waalidiintanada ah qaarkood waaye dhulkay ku jiraan maalin walbana waxay ku fakerayaan meesha annaga aan ku fakerayno inaan horumar iyo nidaam iyo wanaag aan ka shaqeyno ayagana bilcagsigeeda waxay kasoo shaqeynayaan sidii qof soomaaliya dib loogu geysan lahaa tusaalahan magaalada muqdisho intaan la eg haddaas maalin walba qaraxaa ka dhaco qaraxaas ka dhacayo ninaa u fakerayo maalin walba usoo jeedo habeenii maalintu isagu dhibkaas u geysan lahaa bilcagsigeeda dad tiro badan oo soomaaliyeed mas-uuliyiin ku jiraan ayaa habeenii maalin usoo jeedo sidii qaraxaas ay u- u- uusan- uusan dhicin ka hortegi uga hortegi lahaa qaara nafsadooda ku waayeen oo dhibaato badan ku ga- ku gaadhay oo shacabka soomaaliya oo ku la-anaya ka lamid ah marka muhiimadda in laga cabaaray ila tahay aniga nimanka dhibaatada wado oo problemka wado oo shabaabka la yidhaahdo oo dhulkaan nala joogo oo annaga qaraabada annahay oo guryaheen wax kusoo abaabulayo inaan iska qabano aan u kacno sidii aan wax iskaga qabana haddii shacabkaan ay u kacaan inay waxaas ay iska qabtaan waxa ugu horeeyo ay qaban karaan waxaa waaye ninba ninka far dhashay waa yaqaana inuu qabto meesha uu wax kusoo maleegaya inuu u diido waataas usir laba su-aal raba aan ku weydiiyo su-aasha u horeysa raba aan ku weydiyo waxay tahay een, wax badan oo qabateen magaalooyin badan baa sanadka ka qabateen oo bay iyo boqol iyo shabeellaha hoos haday tahay hadda ay maamulkiina uu ka tagayaa waxaa jira in magaalooyinkaasi aanay inta laga tago baydhabo aan maanta la tegi karin xudur xudur inta laga tago aan waajib la tegi karin oo shabaabka ay go-doomiyeen wadooyin ay ku jiraan maxaa qosho ah oo inkaga degan sidii loo furi lahaa wadooyinkaas shabaabka u xiran oo magaalooyinkan weli ay go-doon ku jiraan maxaa qo- qoshina muxuu yahay Eh, dabcan eh, yaxya aad aa umahads- aad aa umahadsan tahay su-aashaas haddana waxaad moodaa inaan wax kaaga bilaabay masalan oo kale degmooyinkan hadda eh, arrimaha shabeellaha hoose eh, shir- shalay baa ugu dambeysay oo shirar iyo arrimahan ku jirna oo sidii ciidamadaas iyo barnaamijkaas loo diyaarin lahaa qaabkii nabad- nabadgelya loogu shaqeyn lahaa hase yeeshee already bayo boqol degmooyinkeeda marki marki laba degmo marka laga reebo inta kale ciidamo waxaa loo diyaariyey oo ka howlgala loogu talagalay inay ka howlgalaan la dagaalamaan al-shabaab ka nadiifiyaan zoonadaha ay joogaan duurka iyo biy- meelaha oo eh, goobaha biyaha laga cabo inay ka nadiifiyaan loogu talagalay already waa la hubiyey already waa diyaar hadda eh, saan kuu sheegay dhaqdhaqaaqyaa ka bilowday ee gobolada gobolada baybako dabcan ciidankii joogay qasxa dheer intay baxaan afartan kilomitr konton kilomitr oo shabaab joogay intay di- intay u tagaan ay soo dilaan oo kukeen kasoo qaadanaya weli operation midaysan oo rasmi ah ma bilaabanin laakiin insha allah istaraatiijiyada hadda een, saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo wasaaradaha ku shaqada leh arrimahaas ay uga shaqeynayaan oo ku fa- ugu fadhiyaan ayaa waxay tahay sidii mar dhow howl- howlgallo arrimahaasi lagu sifeynayo because macno badan ma sameynayso imaanka shabaab inta meel lagu dagaalamo laga tago macno badan ma sameynayso waxa waaye nimankan waa niman dadkii deegaanka u dhashay ah oo duurkii ku jira oo inay dadka dhibaateyn keliya ka shaqeynay marka si iyaga laftir sida ay u shaqeynaya loola shaqeeyo waa in duurkii lala tagaa meesha lagu arka lagu dilaa meesha lagu arka maaragtay lagu- laga ceeliya oo waxa ay qabanayaan oo bilcagsigeeda oo positive ah in la qabto hadda marka dho- magaalooyinka hadda waa sida dinshoor oo kale saxmeer oo kale waajig oo kale waa runta meelaha culeyska ka jira ay ka mid yihiin hase yeeshee insha allah maalmaha soo socda iyo ee, isbuucyada soo socda haddii ilaahay idmo nafista ayaa imaan doona dagaal culusaan ku jirna haddii ilaahay idmo waana dareemi kartaa dowlad goboleed oo muddo ko- kooban dhisan oo markay u yar tahay wax sanad iyo xoogaa dhisan maanta in ciidamo intaas leeg inta diyaariso oo weliba qalabayso oo weliba howlgelintooda ay diyaariso waa wax lagu farxo oo aada loogu farxo marka dabcan shacabka soomaaliyeedna culeyskii baa ku ziyaaday hadda uguma bilaabana dhowr iyo labaatan sana culeys dadka haystay marka een, mar haddii dhibkii dad wax ka qabanaya ay yimaadeenna ma isla markii la dhameeyo oo dhibkaas ma muu- muu dhamaado ayay ka fekerayaan laakiin waa dhamaan doonaa insha allah sida hadda aan isle aan isleeyahay een, habka hadda aan ku soconno ka koonfur galbeed ahaan nidaamka dowladda aan ku soconno iyo istraatiijiga securityga ama xagga amniga quseeya aan ku soconno waxaan filayaa insha allah ma dhowin wax badan aan waa tahay huse qabsan doono.
su-aasha ugu dambaysa rabaa inaan kuweydiiyo waxay tahay maamulka koonfur galbeed waxaa xaruntiisa rasmi ay tahay magaalada barada dhawaan madaxweynihii baa tagay xarunta madaxtooya ayuu xarig ka jaaray si ku meel gaar hadda waxaad ugu shaqaysaan baydhabo maxaa idinka hortaagan inaad barawa timaadaan oo maamulkiina koonfur galbeed aad ku shaqaysaan oo xaruntiina madaxtooyadiina rasmiga ah oo maamulkiina ahayn inaad ka- ku hawlgashaan maxaa idinka hortaagan aad baad umahadsan tahay waa su-aal dadku inta badan ay isweydiiyaan Mhm.
waa waa ku mahadsan tahay inaad ka dhawaajisay su-aashaas dabcan een, koonfur galbeed soomaaliya maalinkii la la doortay ama madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane sheekh xasan shaciir maalinkii la doortay waxaa lagu doortay hal hool oo magaalada ku yaala meel kale aan uheli uhelisa aanay jirin marka labaadna annaga waxaa nalagu magacaabay geed hoostiisa madaxweynaha markuu annagana magacaabayay wuxuu fadhiyey meel oo kooban oo laba mitir miya camal ah oo fadhi albeed ku jiro dadku ku qaadari jiray maalinkaas wixii ka dambeeyey waxaa lagu qasbanaaday horta in la helo fadhi meel salka la dhigo in la helo ayaa lagu qasbanaaday alxamdulilah maanta guryo waaweyn oo garta hawsi leh oo maasha allah ah markay u yartahay laba hool saddex hool hool baarlamaanka uu leeyahay ku ji- oo uu ku jiro hool hadda la furi doono ma dhow oo- oo aada u qiimo badan oo wasaaradda qorsheynta iyo mahaddeeda ay leedahay kasoo shaqeysay aa jiro oo ma dhow in la furo la rabo hoolal waxaa jiro maasha allah Eh, waad ogtahay shirkii mm, dowladda eh, maaragtay- dowla- may, shirkii oo nlfka ama mada- hana- hana- ma- ma- madaxda qaranka la isugu yimid baydhabo soomaali dhan timid dowladdii federaalka oo dhan baa timid meesha taasay tahay si qurux badan ayaa loo qaabilay meel qurux badanaa lagu qaabilay intaas waa laga shaqeeyey inta inta laga shaqeynayona baraawa waa laga sii shaqeynaya waad aragtay caasimaddiiyaa maaragtay madaxtooyadiyaa la furay dhismooyin kale oo waxaa jiro la dhameeyey hadda iyada laftikooda xaragga laga jaray Eh, mardhow waxaa bilaabanayo dhismihii airbortka waxaa hadda diyaara insha allah isagana gacanta lagu eh, gac- eh, lagu bilaabayo holqabad lagu bilaabayo dekadii insha allah waxaan rajaynaa mar haddii airbortkaas uu hagaago oo noo dhammaado because wafuud mar haddii meesha caasimada ay noqoto wafuud baa imaanaysa oo international a imaanaysa waxaa loo baahnaana maaragtay eh, duulimaadii hore iyo gadaal ha loo baahnaana marka iyadoon airbortka dhamaystirmin xoogaa laguma degdeg waa in airbortka aan dhamaynaa airbortka markuu dhamaado wixii ka dambeeya insha allah si- kaasoo aan filayno weli waqti sida ugu dhow inuu dham- ku dhamaado waxaan rajaynaynaa caasimadda baraabo waaye dastuurkana ay ku qoran tahay waana lagu qasbiyey inaad meeshaas ka shaqa bilaawdan waxay ku xiran tahay in garoonka la sameeyo keliya garoonkaas inuu inuu hagaago baa noo baasha nooga xiran kadib waa tegi doontaa waa tegaynaa waa tahay aada u mahadsan tahay daawadayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii kulanka toddobaadka oo toddobaadkan marti uu nooga ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiraxmaan ibraahim aadan sake aniga waxay ali faarax ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay inta aanu barnaamijkan mid dambe dib u kulmi doono waxaan ku dhaafaya sidaas inageliyo asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatu